markos cutubka shan iyo tobnaad
cidrhaadhtii kolkiiba wadaadadiisana waxay la wada hadleen waayeelladii iyo culimmadii iyo shirkii oo dhan ciisena way xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen bilaatos bilaatos wuxuu weyddiiyey boqorka yuhuudda maa tahay wuu u jawaabay oo ku yidhi waad tidhi markaasaa wadaadadiisana wax badan ku ashtakeeyeen bilaatos baa kol dambe wax weyddiiyey isagoo leh miyaanad waxba ka jawaabayn bal eeg intii ay kugu ashtakaynayaan laakiin ciise weli waxba ugama jawaabin sidaa darteed bilaatos waa la yaabay iiddaas wuxuu iyaga u sii dayn jiray maxbuuskay doonayeen markaasaa waxaa jiray nin baraabas la odhan jiray oo ahaa mid lala xidhay kuwii kula kacay oo wax dilay markii fidmadu dhacday dadkii badnaa ayaa bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorka yuhuudda waayo wuxuu ogaa wadaaddadii sare inay hinaaso ugu soo dhiibeen laakiin wadaaddadii sare ayaa dadka kiciyey oo waxay yidhaahdeen inay u roon tahay inuu baraabas u sii daayo iyaga bilaatos baa mar kale u jawaabay oo ku yidhi haddaba maxaad doonaysaan inaan ku sameeyo kan aad ugu yeedhaan boqorka yuhuudda iyaguna mar kale ayay ku qayliyeen markaasaa bilaatos ku yidhi waa maxay shirkuu falay
laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen bilaatos wuxuu doonayey inuu sameeyo waxa dadku raalli ka yahay sidaa darteed ayuu baraabas u sii daayey oo goortuu ciise karbaashay ayuu u dhiibay in iskutallaabka lagu qodbo markaasaa askartii isaga geeyeen barxaddii dhexdeeda taasoo la odhan jiray baraytoriyon waxayna isugu yeedheen askartii oo dhan waxay u geliyeen dhar guduudan oo taaj ayay qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen markaasay salaameen oo waxay ku yidhaahdeen
nabad boqorka yuhuuda nabad boqorka yuhuuda
madaxana ayay cawsduur kaga dhufteen oo wayna ku candhuufeen oo u jilba joogsadeen oo u sujuudeen goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii guduudnaa ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in iskutallaabka lagu qodbo waxaa eg marayey nin beeraha ka yimid oo reer kurannayo ah oo simoon la odhan jiray oo ahaa aabbihii aleksandaros iyo rufus kan ay ku qasbeen inuu iskutallaabtiisa u qaado oo waxay u soo wadeen meel golgota la odhan jiray taasoo micnaheedu yahay meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabbo khamri xameeti lagu daray laakiin ma uu qaadan oo goortay iskutallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna saami ku riteen mid kasta wuxuu qaadan lahaa waxayna ahayd saacaddii saddexaad oo iskutallaabta ay ku qodbeen waxaa lagu qoray meel ka korraysa isaga qorniinkii ashtakadiisii oo leh boqorka yuhuudda markaasaa waxaa iskutallaabo lagula qodbay laba tuug mid midigtiisa midna badaxdiisa oo waxaa rumoobay qorniinkii yidhi waxaa isaga lagu tiriyey sharcilaawayaasha oo kubii agmarayeyna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen keega macbudka duminayo oo saddex maalmood ku dhisayo isbadbaadi oo iskutallaabta ka soo deg sidaas oo kalena ayaa wadaaddada sare dhexdooda ugu majaajiloodeen iyaga iyo culimmadaba oo waxay yidhaahdeen kuwa kale ayuu badbaadiyey qudhiisa isma badbaadin karo masiixa oo ah boqorka israa'iil haddeer iskutallaabta ha ka soo dego si aannu u aragno oo aan u rumaysanno kubii iskutallaabbaha lagula qodbayna ayaa caayey goortii saacaddii lixeed la gaaray dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa ilaa saacaddii sagaalaad saacaddii sagaalaad ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi
إلهي إلهي لما سبقتني
taasoo micnaheedu yahay إلهي إلهي ما حد يدير السيء
kuwa agtaagnaa qaarkood ayaa goortay maqleen yidhi eeg wuxuu u yeedhayaa ilyaas
mid baa orday oo geed isbonji la yidhaahdo khal uga soo buuxshay oo intuu cawsduur saaray ayuu siiyey inuu cabo wuxuuna yidhi daaya aanu aragnay inuu ilyaas yimaado oo soo dejiyo markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey markaasaa daahii macbudka kor ilaa hoos laba u kala dillaacay kolkaasaa boqol utariyihii oo meel ku toosan taagnaa markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay wuxuu yidhi runtii ninkan wuxuu ahaa wiilkii ilaah waxaana joogay dumar meel fog ka eegayay oo waxaa ku dhex jirtay maryam tii reer magdala iyo maryam oo ahayd yacquub yare iyo yoosee hooyadood iyo saloome oo ah kuwa xataa intuu galili joogay raaci jiray oo u adeegi jiray iyo qaar kale oo badan oo yeruusaalem u sii raacay haddaba waxay ahayd maalintii diyaargarayska taasoo ah maalinta sabtida ka horraysa oo markii maqribkii la gaadhay waxaa yimid yuusuf kii reer arimataya oo ahaa taliye murwad leh oo isna boqortooyadii ilaah ayuu sugayey isagoo wuxuu dhiiranaan ugu galay bilaatos oo ka baryay ciise meydkiisii bilaatos waa yaabay inuu hadda dhintay markaasuu wuxuu u yeedhay boqol u taliyihii oo weyddiiyey durbe miyuu dhintay goortuu ka gartay boqol u taliyihii ayuu meydkii yuusuf siiyey markaasaa yuusuf wuxuu soo iibsaday kafan wuuna soo dejiyey isaga oo kafantii ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn maryan tii reer magdhala iyo maryan oo ahayd hooyadii yoosee waxay arkeen meeshii la dhigay